gabanaha ismaamulka wajeer iyo xildhibaanka bariga ismaamulka wajeer ayaa waxa ay soo saareen amar ku aadan in la burburin doono goobaha ganacsiga ee ku yaalla barxadda qorraxey ee magaalada wajeer hoyooyinka ganacsiyada kala duwan ku haysta suuqani oo isugu jira kuwa carruuro koranayaan kuwa agoomma haystaan iyo kuwa qoysas danyara ayaa waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay ay ku seexanayeen murugo walbahaar iyo walwal kadib markii amarkii ka soo baxay xildhibaanka bariga wajeer ee ahaa in si abood leh lagu burburin doono barxadda qorraxay dadka sida uu sheegay sida sharci darrada ah ku dhistay ayaa waxaa hadalkaasi ka soo horjeestatay ama ka hor imaatay wakiilka dumarka ismaamulka wajeer faatuma cabdi jeexow taasoo habeenkii xalay aheyd war ka soo baxay ay ku sheegtay in aan la burburin doonin ama la dumin doonin goobaha ganacsiga ee ku yaalla barxadda qorraxey waxa ayna sheegtay inay garab istaagi doonto hoyooyinka ganacsiyada kala duwan ku haysta suuqa qorraxey hadalkii ka soo baxay wakiilka dumarka ismaamulka wajeer faatuma cabdi jeexow ayaa waxaa soo dhoweeyey dadka ganacsiyada kala duwan ku haysta barxadda qorraxey oo ay u badan yihiin haweenka halkaasi ganacsiyada kala duwan ku haystaan inkastooy tahay oon anaga buuqayni waxaa waay horta gabartii faadimo aheyd waana garab istaagti mahad baan u celinaynaa si aan uga colcolaadsanna waa nooga soo jawaabti waan ku mahadsan tahay inayna sii garab istaagtaan rabnaa ilaa ay waxaan dhinac ugu dhacayin inayna sii garab istaagtaan rabnaa way ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol ay ku mahadsan tahay anaga waa u mahad celinaynaa kinaamaama haddaan nahan gabadha muuma reebka oo garabkana siisi waa ku mahadsan tahay siday garabka noo siisi sharaf ay leedahay garabaadna siisi walaalay macaanay waa ku mahadsan tahay wax kaloo garabna sii waawayni sidaas garabka noo siisa mar walba garab noo sii shalaadaan ku soo doorani maantana garabkiidaa waa kaaga baahannahay hiilii hoo wixiisna heli karto waa inaadna siisaa annaga meeshaan waa ku dhibannahay meelaan u guururma hayno dawladdu si aana yeesho shan sharaf leh meelna noo dejiso hadday aheen banaankaa naga marta ilmaan ku kursinaynaa maamuudinka waxaan malaynayaa muddo toddobaad ee hurdo ma ay helin xalay waxay ku siixdeen xalay markii ay maqleen faadumo jeexow dhuwaaqi ay ka dhuwaaqday oy tiri lidinma taabanaya waa tashanaynaa ee guddi iska soo saara alxamdulilaahi ay dheheen gabadhaas mahad ayaan u celinaynaa gooni ahaan raggaas kalena waxaan leeyahay sidii gabadhaas ay maamuudhinka uga danqatay ka danqada dadkaa qorraxay weligoodaa joogi jireen boqol sana ay deganaayeen waxaa lagu sheegaa boqolkii sanoy deganaayeen maxaa loogu arki waayo xumante middaas iidee annaga dhibaato weyn baan ka tirsanaynaa gabanaha iyo embiga iyo kansalaha waagberi sidaas la-aadigeed waxaan rabaa wamin raabka si wanaagsan bay noogu tataysay sidai iidaha waa ku maadsan tahay waa ku kalsoonnahay waa ogolnahay waana ku dhisaynaa saakiintaay garab qabataa agoommahay u kaalmaysaa maarata maamooyinka ganacsanaba allaileh wax horumara ay siisaa oo maarata oo lacag tuuxooda ay wax ku kordhistaan ay siisaa mu'amada faadimo jeexo walaashahay wamen reebta oon soo dooranay waa mahadsan tahay waa uu mahad celinaynaa inkastoo ay wax badan noo aamusneed xalay waa noo qaylisi waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay sharfan ilaahay xaggiisa allah kaa sharfo weligeed inayna garab istaagtaan u baahannahay waxaan dhexdeeda waanwa guur ii maxaas u fadhidaa ii tan ku dhufa ii tan ka dhafa waanwa koraan murug maba seexaninba hurdaba ma helin siday sanadkan dawladdu u bilaawata maamadiina horta tawanayne waa noo soo majiibta xale waa mahadsan tahay horta boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay horta gabarta wama reebka waa u mahad celinaynaa aad iyo aadaan u mahad celinaynaa haddaba waxaa laga war sugayaa maalinka isniinta oo maalin ay inaga harsan tahay waxa ay samayn doonaan dowladda kauntiga wajeer iyo mudanaha bariga ismaamulka wajeer aadan daawuud